iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo gelinkii dambe ee maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay warbixin dhowaan ka soo baxday dowladda maraykanka taasoo sheegtay inay jarayso kaalmadii ay siinaysa ciidamada dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare kheyre ayaa sheegay inay ku heshiiyeen dowladaha maraykanka iyo soomaaliya in hakad la geliyo taageerada la siinayo ciidamada dowladda soomaaliya muddo kooban labada dowladooda dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya labaduba ay sameeyeen baaritaanno baaritaannadaasna ay isla garteen inaan bilowno aan ku shaqayno nidaam cusub oo sii dardargelinaya daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka waxaan ku heshiinay innagoo labadaas dowladood ah dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka in aan hakid hakad gelinno muddo kooban oo usbuucyo ah ee caawinaadda ay dowladda maraykanku siiso cutubyo ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan la joojin caawinaaddii laakiin shaqada aan wadno wada shaqayntaa awgeed inaan hakad gelino dhinaca kale ra-iisul wasaare kheyre ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay bixin doonto wax walbo ay u baahdaan ciidamada dowladda muddada hakadka uu ku jiro caawinaaddii ay siin jirtay dowladda maraykanka ciidamada dowladda soomaaliya gaarka wakhtiga la hakiyo wuxuu ahaan doonaa wakhti kooban tan koowaad wakhtiga kooban wax walba ay ciidamada dowladda soomaaliyeed u baahdaanna waxaa joogta dowladda federaalka oo diyaar u ah inay bixiso caawinaadda ay ciidanku u baahan yihiin wakhtigaas la hakiyey caawinaadda tan koowaad horta dowladda maraykanka iyada lafteeda ayaa sheegtay inay kalsooni buuxda ku qabto dowladda soomaaliya dhowaan warbixin ka soo baxday dowladda maraykanka ayaa ku sheegtay inay jarayso kaalmadii ay siin jirtay ciidamada dowladda soomaaliya kadib markii baaritaano ay sameeyeen ay ogaadeen in hab musuq maasuqa loo isticmaalo kaalmada ay siiso ciidanka dowladda soomaaliya
faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geysa oo ka dhacay